بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda sweden ayaa ku dhawaaqday inay fulistay mid ka mid a qodobadii ka hortaagnaa inay ku biirto ururka nato dhalinyaro falastiiniyiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday rasaasay fureen ciidamada yuhuudda sahyuunidi ee ku sugan deegaanada daanta galbeed ee dhulka filistiin tobannaan qof ayaa ku geeriyootay diyaarad rakaab oo ku dhacday harada victoriya ee waddanka tanzaniya ciidamada maamulka nusayriga suuriya iyo kuwa ruushka ayaa duqeymo bahalnimo ah ka geystay xerye ay ku sugnaayeen dad barakacayaal oo ku yaala waddanka suuriya qodobadaas iyo wixii soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka wararka ka imaanaya wadanka tanzaniya ayaa sheegaya in diyaarad rakaab ah ay burburtay daqiiqada kadib markii ay ka kici tintay madaar ku yaala wadankaasi raadiyaha iyo telefishinka dowladda tanzaniya ayaa sheegay in diyaaradan ay ku burburtay harada victoria waxay ka ambabaxday madaarka caalamiga ee magaalada bokoba ee dhacda waqooyi galbeed ee wadanka tanzaniya wararku waxay sheegayaan in diyaaradan oo ay saarnaayeen dad ka badan afartan iyo sagaal ruux lasoo badbaadiyey lix iyo labaatan ka mid ah dadkii rakaabka ahaa sawiro laga soo qaaday goobta ayaa muujinayay diyaaradda oo ku dhacday biyaha victoria ciidamada gurmadka deg dega ah ayaa goobta gaaray afhayeen u hadlay ciidanka booliska ee wadanka tanzaniya wuxuu sheegay in diyaaradan ay kusii jeeday magaalada caasimadda ah ee daarusalaam balse marka hore ay sii mari laheyd garoonka diyaaradaha magaalada bokoba william mobigal oo ah taliyaha booliska ee gobolka bokoba ayaa warbaahinta u sheegay in sababta diyaaraddu ay usoo dhacday ay ahayd cimilada oo aada u xumaa hay-adda saadaasha hawada ee dalka tanzaniya waxay sheegtay in ceeryaamo ay isku gadaamtay cirka taas oo la rumaysan yahay inay sabab u ahayd in diyaaraddani ay soo dhacdo بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamul yoom ayaad dhegaysanaysaan iminka kusoo dhawaada xubinta guuxa dunida oo ah laaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa ka nuur cali warsamaawi shayba aad baad u mahadsantahay al-akh maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaani araxiim dowladda sweden ayaa fulinaysa mid ka mid ah shuruudihii uu ku xiray turkiga si ay ugu biirto gaashaanbuurta nato waa sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinada ku hadla afka dowladdaasi shardigaasi oo ah in sweden ay argagixiso u aqoonsato maleeshaadka kurdiyiinta ayna ka joojiso wax walba oo garab istaag ah oo ay siin jirtay hadalkaas ayna sidii uu ahaa u fulisay dowladdan wasiirka arrimaha dibadda ee sweden tobias bilstrom ayaa u sheegay idaacadda swedish radio in ujeedka ugu weyn ee hoggaansankan ay u sameeyeen ay tahay inay xubin ka noqdaan isbahaysiga caalamiga ah ee nato wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey in wax walba oo isku daya inay ka hor istaagaan ka mid aanshahooda nato ay ka tallaabi doonaan sidii doonaanba u adkaadaane shuruudahaasi waa sida uu hadalka u dhigay tani ayaa ku soo beegmaysa xilli shalay xukuumadda ankara ee marka la samaysay iisor istaag ay ku diidayso in labada dowladood ee sweden iyo finland ay ku biiraan nato sababo ku aadan in weli aysan si buuxa uga soo bixin shuruudihii la hordhigay qof falastiini ah ayaa la dilay mid kalena waa la dhaawacay kadib markii rasaas ay ku fureen ciidamada maamulka gumaysiga ee ku sugan meel u dhow deegaanka ramallah oo ku yaala bartamaha danta galbeed afhayeen u hadlay ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in ciidanku ay rasaas ku fureen laba qof oo falastiiniyiin ah sababtuna ay tahay inay dhagxaan ku tuureen dadiw la dejiyay deegaanka sanjiila ee waqooyiga ramalla wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa ku dhawaaqday in ruuxa la dilay lagu magacaabi jiray mascab maxamed maxamuud nafaal oo siddeed iyo toban jir ahaa ayna rasaasta ka haleeshay meel halis ah waxayna wasaaradda hadalkeeda intaasi ay ku dartay in midka dhaawaca xaaladiisa lala tacaalayo walow ay aada u liidato laakiin waxay sheegeen inay ku dadaali doonaan wixii karaankooda ah dhacdadan ayaa ka mid ah goboodfalada joogtada ah ee lagu hayo shacabka muslimka ee falastiin kuwaasoo har iyo habeenba higan u ah siday isaga dulqaadi lahayn cadowgan horarka ku ah diinkooda dhiigooda dalkooda iyo maalkooda ugu yaraan soddon iyo siddeed qof ayaa ku dhaawacantay dabka kacay dabaq ku yaala bartamaha magaalada new york ee cariga maraykanka sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinada maxalliga ah ee dalkaas maamulka halkaasi ka jira ayaa sheegay in dabku uu ka kacay dabaqa labaatanaad ee dhismaha waxaana ay u sababeeyeen in ugu horreyntii uu qarxay beteri nooca loogu talagalay baaskiilada korontada mid ka mid a dadka degan dabaqa ayaa isku dayay inuu hagaajiyo baaskiilka laakiin nasiib daro wuxuu qalday fiilooyinka dabka sidaasina waxaa ku qarxay beterigii baaskiilka waxaana halkaasi ka bilowday dab xogan ayay yidhaahdeen maamulka halkaasi ka jira sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayey qaybaha dhexe ee dhismaha oo si daran u ololaya iyo dadow fara badan oo taagan halkii dhacdada iyagoo doonayay inay waxuuna ka badbaadsadaan guryihii ay deganaayeen ma jiraan wax dabdamis ah oo yimid halkii dhacdada keliya shacabka ayaa isku dayay inay xakameeyaan dabkii meesha ka kacay iyagoo adeegsanaya biyo iyo waxyaabo kale oo ay isleeyihiin wuu baktin karaa ololka ugu dambeyntii duqaymo geystay khasaar nafeed iyo mid maaliyadeed ayaa ka dhacday baadiyaha idlib sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadowga deegaanka ku ah halkaasi dhacdadan ayaa lagu soo waramayaa inay geysteen ciidamada nidaamka suuriya iyo kuwa ruushka oo ay isgarabsanaya waxayna la beegsadeen xerada al amal oo ay degan yihiin qaxooti ka soo barakacay meelo kala duwan waxaa halkaasi ku nafaayay ku dhowaad lix ruux halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo soddon kale lamana sheegin isbitaallo loo qaaday dadowgii ay soo gaareen waxyeelada kala duwan muuqaalo daqiiqadihii ugu horreeyey laga soo qabtay meesha ayaa muujinayay burbur baxsan oo soo gaarayay guryihii macmilka ahaa oo ay degnaayeen dadka barakacyaasha ah iyo shakhsiyaad meelaha iska taagtaagan maadaama hadda aysan haysan wax hoy ah madaxda dalka suuriya ayaa sheegay inay weli wadaan baaritaano lagu ogaanayo inay jiraan khasaare intaa ka badan ayna warbaahinta la soo wadaagi doonaan wixii ka soo kordha dhacdadan xubintii guuxa waa naga intaas bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maxamed xasan alfaatix si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag idaacadda islaamiga al andalus ayaa baahisay waraysi lala yeeshay mid ka mid ah haleeyadii fuliyey camaliyadii dhowaan ka dhacday hotelka tawakal ee magaalada kismaayo haddaba kusoo dhawaada dardaarankaas oo dhammaystiran من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً
نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي bismillaahi raxmaan iraxiim aquuna marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga ee alandulus marka xigtana waxaad noo sheegtaa tacriifka ugu kooban insha allahu tacaala وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي وأنك دواه إذا عد إسلامي الأندلس مغعي سدهاد وعلي حسن إبراهيم sanadka aan dhasheen waa kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii magaca walaalaha mujaahidiinta iyo yaqaanaan waa cali ansaari gobolka aan kasoo jeedo waa wilaayada jubbooyinka meesha aan ka dhashayn waa deegaanka arawow ee hoostaga wilaaya bu'ale qabiilka aan ka dhashay waa beesha dabare gaar ahaan daldoore baaraka allahu fiik aquuna maxaa kuu kalifay inaad naftaada bixiso waxaad iigu kalifay naftay bixiyo aayad ilaahi subxaana watacaala badan aan arkay iyo xadiid rasuulkeen salawaatullaahi wasalaamu caleyh ku sugan aayadda qur-aanka waxay leedahay wamin annaasi man yashrii nafsahu ibtigaaa mardaati illaah wallahu ra'uufun bilcibaad ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum aljannah aayadahaas markii arkay iyo rasuulkeen salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiid badan uu ka sheegay fadliga ay leedahay shahiidka ayaa go'aansaday in ilaahay subxaana wa tacaala nafteeda iyo dhiiggeeda iyo lafaha aan u bixiyo oo gaaladaas muslimiinta maanta ciqaabaysa in ilaahay subxaana wa tacaala faraj u noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala waxawaaye lafahay iyo dhiigay ilaahay subxana wa taala muslimiin nasr ku siiyo waxawaaye wayaasfi suduura qowmin mu'miniin ilaahay subxana wa taala ummad ugu dhigo waxawaaye anagan ilaahay subxaana wa tacaala raalli iga noqdo jannadis firdowsan ii geeyo intaas ayaa ii kalaftay in waxawaaye camalid istishaadi aan soo codsado waataa jazaaka allahu khayra maxaad fariin ah aada u diraysaa gaalada wadanka kusoo duushay fariintan ka wajahan gaalada dalka kusoo duushay waxaan dhihi lahaa waxawaaye walaalo badan horay oo fariin idinka diri waa jiraan anana insha allahu tacaala kama gaabsana insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa gaaladaas dalku soo duushay dalkan soomaaliya waa dalkiina ma aha dalkiin u laabta idin dhihi lahaa haddaad u laabin weysaan insha allahu tacaala waxa waaye waxa aad ka laabataan idin tusi doonaa biidnillahi albaari waxa waaye dalkan dal muslimiin ah way muslimiina iska leh gaalo wax uuma jiraan waxa waaye gaaladaas soo duushay waxaan dhihi lahaa waxa waaye dalkiina ka laabta dalkiin haddaa aadan hataa aniga waxaa idin wanaa laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah kow tan labaadna dalkeena kusoo duusheen waxaan dhihi lahaa dalkiin u laabta dalkiin u laabta dadkan soo muslimiina iska leh waxaad rabtaan in diinteen bedeshaan waxawaaye taasna ma suurtagesh insha allahu tacala rega u diyaarsan habeen imaan u fikiraya rega habeen imaanin waxawaaye dhiigood u bixinayaan insha allahu tacaala dalkan soomaaliya insha allahu tacaala rega jooga ilahi subxana uu ka tilmaamay min almu'miniina rijaalun sadaquu ma caahadullah caleyh regaasoo joogaan waxba kama qaadaysan insha allahu tacaala waxawaaye wax badan horay waa u aragteen camaliyada badan waa laydin beegsaday meel kasta jooga waxawaaye dalkan ka baxa waxawaaye dadkan aad soo adeegsan afrikaankan insha allahu tacaala waa laga saari doona dalka bidnillahi albaari insha allahu taala ilahay idin tala saaraynayna gaalka cadaanka waxaan dhihi lahaa insha allahu taala diin ilahi subxaan waa la dagaalantay laakiin waxba kama qalajiso insha allahu taala ilahi subxaana wataala cudurra idinka salidi doona biidni albaari corona virus waxay limid ah insha allahu taala dalkan wax kama qaadi doontaan biidni albaari saasaa dhihi lahaa gaaladan insha allahu waa tahay akhuuna cali aad baad umahadsan tahay maxaad iyagana fariin u diraysaa murtadiinta niminka murtadiinta waxaan dhihi lahaa niminka oo indhaha u ah gaalada oo ilaahi subxaana watacaala ku tilmaamay waman yatawallahum minkum fa inahu minhum wahawa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa codow ilaahi subxaana watacaala ayaad garab siiseen dalkan wahawaye muslimiin iskale haddii gaad soo horkacdeen insha allahu taala waxba kama qaadaysaan insha allahu tacaala waxaad naga arki doontaan xabad iyo kamiino iyo waxawaay miinooyin iyo istishaado insha allahu tacaala gaala aad horkacaysaan waxawaay kuduga idan dhehi lahayn gaaladan murtadiinta ah waxawaay maanta waxawaay muslimiinta dhiba u keeneen maankasta muslimiina dilayaan waxawaay dadka muslimiinta ayaa dhammaynaysaan waxawaay dalkan ilaahi subxaana watacaala raadidiisa dhaqdhigi doonaa biidni albaari waxaad aa wadaan waxawaay ku socomaa insha allah biidni albaari waa tahay jasaaka allahu khayra akhuuna cali maxay tahay fariintaada ku wajahan culamaa usuuga culimo awsidu waxaan dhihi lahaa waxaawaay ilaahay subxaana watacaala qur-aanka idin baray oo waxaawaay meel kasta tafsiir ku akhridan laakiin wax idin tari maayo haddii ilahi subxana diintiisa uu ugu gargaarin ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay ina aladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati waalhudaa min bacdi maa bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuun waxaawaay qof kasta idin lacanada mu'min ah ilaahay subxana watacaala idin lacandanaya waxaawaay malaa'igta ayaa idin lacaninaysa waxaan dhihi lahaa waxaad aa hadlaysaan hagaajiya ilaahina u tooba keena waxaawaay dadkan dad muslimiin ah haddaad kusoo duushaan insha allahu tacaala culmo rabbaaniya joogta biidni albaari oo idinka hortagaysa waxaawaay cilmi wax idin tarmaya haddii ilaahi subxaana watacaala waxaawaay aad diintiis u gargaar weysaan waxaawaay laa yuqni alacmaa macahu nuuru shams laa yubsiruha walaa yuqni alcaalam kathratu alcilm laa yacmalu bih inama huwa kasiraaj yudii'u albayt wayaxruqu nafsah calayhi bawarah waligayri nuurah qofka inadlaanka ah waxaawaay qoraxda iftiinka wax u tarmaayo qofka cilmiga oo hambaarsan waxaawaay wax u tarmaysa cilmigiis oo camal la-aan ah waxaa la mid tihiin sidii faanustii waxaawaay ayada nafteeda isgubays gurigin waxaawaay nuurinays idinka naftiina gubaysin waxaawaay dadkan waxay hore u sheegteen ayaa waxaaway ka dhaqmayaan oo diinta iyo hore sheegteen haddana ka laabateen ilaahay subxaana wataala u toobakeen baaraka allahu fiik maxaad ugu baaqaysaa muslimiinta caalamka ku nool fariintay ku jahan muslimiinta caalamka waxaan dhihi lahaa waxaawaay ilaahay subxaana watacaala diintaas u nusreeya waxaawaay diinta ilaahay subxaana meel kasta beri iyo bad iyo meel kasta lagu soo duliyay cir iyo dhul waxaawaay kor diyaarad socotaa hoosna hoyitaanki iyo waxaawaay murtadiin iyo gaalo badana socotaa waxaawaay muslimiinta caalamka joogta waxaan dhihi lahaa waxaawaay gaaladan halaiska difaaco gaaladan waxaawaay nabad nooma wado waxaa noo wadaa ilaahay subxana wataala in diintiis waxawaay aan ku kufrina rabtaa waxawaaye gaaladan xaasidiin wey ilaahay subxaana wataala sheegay wadda kathiiru min ahli kitaab low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum alxaq waxawaaye xaasidiin wey ilaahay subxana khiyaanayaan qof ilaahay khiyaanan وهو المسلمين أطر مايو وهو يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون waxaway nimanka gaalada naftooda khiyaanayaan dadkaas muslimiinta waxaan dhihi lahaa waxaway gaalada garab yaa la siinin muslimiinta garab hala siiyo gaal meel kastoo gala halaga dabagalo insha allahu tacaala mujaahidiinta ha loo sheego waxaway meel almeesha ayay ku fudud yihiin muslimiinta ha loo sheego waxaan dhihi lahaa dadkaas caalamka muslimiinta jooga insha allahu tacaala diinta ilaahi subxana wataala haloo nusray waa tahay jasaaka allahu khayra maxaad kula dardaarmaysaa walaalaha mujaahidiinta ee cadowga hortaagan
mujaahidiinta cadow hortaan waxaa dhihi lahaa isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaaha lacalakum tuflixuun waxaawaay marka hore sabra gaalan la sabartama ilaahay subxaana watacaala halaga baqo waxaawaay maanta waxa gaalan ugu guulaysan waa ilaahay subxaana watacaala in ay ka baqna waayaan waxaawaay ducadan hala badiyo waxaawaay adakaaraadka hala badiyo waxaawaay gaaladan waxaawaay waxa iyada ay madeegaysa jirta waase laga digtoona gaalada asaaliibta adeegsata waxaa ka mid ah in muslimiinta ay xasdaan waxaawaay waxaa kale ka mid ah baqi iyo waxaawaay waxay adeegsadaan ka mid tahay asaaliibta ay adeegsadaan ilaahay subxaana wataala wuxuu leeyahay bisa ma ishtarow bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu baqyan an yunazil allah waxaawaay muslimiinta waxaawaay ma rabaan in waxaawaay roob helaan ma rabaan in muslimiinta guulaystaan ma rabaan in muslimiinta waxaawaay waxaawaay dhexdooda waxaawaay nabad iyo waxaas ku jirta ma rabaan waxay rabaan muslimiinta dhexdooda in dood ku dhacdo waxaawaay doodaas ha laska ilaaliyo bacda salaf dhihi jireen idaa araada allahu bicabdin khayran fataxa lahu baaba alcamal wa aqlaqa canhu baaba aljadal waidaa araada allahu bicabdin sharan aqlaqa canhu baaba alcamal wa aftaxa lahu baaba aljadal dooda iyo waxaaska ilaaliyo waxaa waaye muslimiinta waxaa waaye halagu dadaalo in waxawaaye dhexdoo dhexdhexaadayo qabiilaadka haddii isgalaan waxaa la rabaa in la dhexdhexaadayo asaaliibta ay adeegsadaan waxaa ka mid ah in shirqool muslimiintu iyo khiyaana muslimiin inay khiyaanaan waxawaaye laakiin naftooda khiyaana wayamkuruuna wayamkurullah wallahu khayru lmaakiriin wamakruu makran kubaaran waxaa kaloo ka mid ah asaaliibta ay adeegsadaan xaq iyo baadil lasu qaso waxawaaye in baadilka iyo xaqa lasu qaso ay ka mid ah ilaahi huu leeyahy subxaana yaa ahla kitaabi lima talbisuuna alxaqa bilbaadil wataktumu alxaqa wa antum taclamuun waxaa kaloo ka mid ah asaaliibta ay adeegsadaan ay muslimiinta oo waxaway absigeliyaan kor diyaarada socota ku arkaysa hoos waxaway taangi alaab alaab socota waxaway jaajuusa loo soo adeegsanaya inama dalikum shaytaan yukhawifu awliyaa'ah falaa takhaafuuhum wakhaafuuna in kuntum mu'miniin waxaway asaaliibta adeegsanaa ka mid tahay waxaway asaaliibtaas laga digtoonaa mustaas u dirla mujaahidiin
waa gartay cali maxay tahay fariintaada ku wajahan maamulada islaamiga ee ka dhisan wilaayaadka islaamiga iyo ciidamada xisbada ee wilaayaadka ka howlgala wilaayaadka joog waxaan dhihi lahaa waxawaaye dadkan shacabka maanta waxawaaye idinka waxawaaye hoggaanka u haysaan waxaan dhihi lahaa dadkaas haloo turo oo hala soo dhowaysto yaa la fiijinin dadkaas oo waxawaaye shacabka ah jihaadka lagu soo dumo xibsada alamru bilmacruuf wanahyi can munkar qaabilsan waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala muslimiinta meel fiican uga aadintiin dhankiina muslimiinta yaa looga imaanin waxawaaye alamru bilmacruuf wanahyi can munkar haysaan waxawaaye jihaadka dhinac alamru bilmacruuf wanahyi can munkar ah laakiin qof kasta waxaa meel ku aadan yahay waxawaaye meesha aad ku aadintihin nambarkiina xagsada waxawaaye muslimiinta soo duma waxawaaye muslimiinta yaal dhibin insha allahu tacaala munkarka hala zuuliyo waxawaaye macruufkana hala faro insha allahu taala intaasaa dhihi lahaa dadka xisbada waa tahay jasaaka allahu khayra cali maxaa iyagana fariin iyo dardaaran aad u gudbinaysaa odayaasha dhaqanka muslimiinta ee ku sugan wilaayaadka islaamiga
odayaasha dhaqanka muslimiinta oo maanta hogaanka u ah dadka shacabka iyo muslimiinta waxaan dhihi lahaa dadkaas idinka hogaan u tihiin waxawaaye diinta ilaahay subxana wa tacaala bara dadka waxawaaye odayaasha ah oo waxawaaye oo ugaasyada ah oo nabaddoonada ah waxaan dhihi lahaa qabiilanka aad waxawaaye madax u tihiin waxawaaye macadooyin haloo furo dadka jihaadka haloo soo diro waxawaaye dadka muslimiinta inay diintooda bartaan hadagu dadaalo insha allahu tacaala waxaa arkaysa qof nabaddoon ah gaala duqaysa wax u duqaysa waxawaaye oo hogaanka maanta muslimiinta waxawaaye oo diinta ku hogaaminayo waaye dadka qabiilaha u tihiin waxawaaye diinta ilaahay subxana wa tacaala ku hogaamiye waxawaaye waxaan dhihi lahaa macadooyin hala furto dugsiya haloo furto waxawaaye diinta waxawaaye baadiya hala gaarsiiyo waxawaaye meel kasta waxawaaye diinta gaarin diinta la gaarsiiyo dadkaas oo waxawaaye odayaasha ah waxaan dhihi lahaa diinta ilaahi subxaana wa tacaala si u kormar lahayd ku dadaal insha allahu tacaala waa tahay jasaaka allahu khayra cali maxaa dardaaran ah aada uga tegaysaa walaalahaaga katiibada istishaadiyiinta ee aad ka tirsan tahay katiibada sharafta leh oo istishaadinta waxaan dhihi lahaa isbiruu wasaabiru waxawaaye ilaahay subxana wa taala ka ajar xaasaabsada waxawaaye oo adduunyada kusoo tagteen adduunyada yaa gadaal loo laaban walaalayaal ikhwati fillaah insha allahu tacaala intaa hadafkii ku gaaraysaan waxawaaye ku dadaal salaf waxay dhihi jireen man wajada allah famaada faqad waman faqad allah famaada wajad waxawaaye qofka ilaah raal ahashiis halay waxawaaye ilaahay subxana wa taala raal ahashiis halay ilaahay janno geliyey waa wax ka maqan ma jir waxawaaye ilaahay subxana wa tacaala ka baqa gadaal yaa loo laabanin gaalada maanta insha allahu tacaala meel kasta ha lagu qarxiyo waxawaaye gaalabada meesha joogta ha laisku qarxiyo waxawaaye dadka maanta lagu awaaday waa idinka waxa waxaan dhihi laha dad ragga istishaadinta ah hala sabro ikhwati fillaah waxa waaye hal sana ka qaadato laba sana ka qaadato saddex sana ka qaadato waxay bilooyin ka qaadato insha allahu tacaala sabr waxa waaye idinkan ku sabr insha allahu tacaala ilaa yowma alqiyaama waxa waaye ilaahay subxana wa taala waxaan ka rajaynaya in camalkeena waxa noo soo gebagayo ashahaadatu fii sabiilillah waxaan kaloo ilaahay ka baryaya subxana wa taala camalkeena inuu ku dhigo istishaadan waxa waaye mid mubaarak ah waxa waaye muslimiinta ay ka farxaan anagan waxa waaye fii maqcadi sidiqin cinda maliikin muqtadir waxa waaye fii jannaatin wanhar waxa waaye ilaahay subxana في جنات ونعيم إلهي سبحانه وتعالى كبرين إن شاء الله تعالى رجع استشهادين وحن إهلا وهو نبركين حلاق صدق وهو قالنا حلاق حقهليو إن شاء الله تعالى قال يا لغبقين وهو استشهاد إن شاء الله تعالى هذا قد بإذن الله الباري waatahay baaraka allahu fiik cali maxaad fariin ah aada uga tegaysaa ehelka iyo beesha aad ka dhalatay ehelka aan ka dhashay waxaan leeyahay waxaa waaye maanta jihaadka waa ka yarnahay waxaa waaye istishaada khaasatan waa ka yarnahay anaga ma arkin in yar maahana waxawaaye ragga waxawaaye oo dabarar ka tirsan waxawaaye jihaadka la soo aado oo waxawaaye khaasatan maktabkan insha allahu tacaala halagu tartamo raayraay halagu tartamo maktabkan insha allahu tacaala ragga ka fadhin waxaan dhihi lahaa waxawaaye oo beesha ka mid ah waxawaaye diinta ilaahi subxana loo soo kaco oo jihaadka maanta lagu dadaalo waxawaaye kuwii diinta ilaahi subxana u nusreeya hala noqdo haddii ilaahi subxana diinta u nusraysaan waxawaaye ilaahi subxana u nusreeya yaa ayuha aladiina aamanuu in tansurullah yansurkum wayuthabbit aqdaamakum waxawaaye diinta ilaahi u nusraysaan ilahay waa in nusreeya gumihiin waa sugaya waxawaaye diinta ilaahay subxaana u nusreeya dhihilaa qabiilka beesha dabar cali maxaa dardaaran ah aada uga tegaysaa waalidka
waalidkay waxaan dhihi lahaa way isoo barbaarayseen diinta ilaahay subxana wataala ay isoo barteen waxawaaye maanta idinma tagin waxawaaye waxaa u tagay ilaahay subxana wataala inuu waxawaa raalli geliyo waxawaaye waa idin jecelahay hooyo aabo laakiin waxaa jecelkiin waxaa ka batay ilahi subxana jecelkiis waxaa waye rasuulka ilaahi subxana wa taala caynaya waxaa waye diinta ilaahi subxana la bedelaya waxaa waye intaas in aan fadhi ma aha insha allahu tacaala hoy aab waxaa dhihi laha haddaad maqashaan shahiidkeyga insha allahu tacaala ii soo ducey in ilaahi subxana shahaada iga aqbalo waxaan rajayn ilaahi subxana wa tacaala iga dhigo kuwii maanta aqara waxaa waye idin shafeeca qaado insha allahu tacaala hooy aab waxaan dhihi laha ii soo ducey insha allahu tacaala markay maqashaan waxaa waye codkeyga mise moboolkay ii soo ducey insha allahu tacaala in ilaahi subxana wa tacaala iga aqbalo waxaa waye waxa kale uma galaya maanta camalidan in ilaahi subxana raalli iga noqdo ii soo ducey insha allahu tacaala in ilaahi subxana raalli iga noqdo baaraka allahu fiika aquuna maxaad kusoo gebagabeyn lahayd waraysigeenna waxaan kusoo gebgebinaa aayada qur-aan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wainakathuu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum faqaatiluu faqaatiluu a'immata alkufri innahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم gobayar ayaa raacsin lahay atuxibu acdaa alxabiibi wataddaci xuban lahu maa daaka biimkaan wakadaaka tucaadii jaaxidan ahbaabuh ayna almaxabatu ya akhi shayطaan ayna almaxabatu ya akhi shayطaan salaktu طariiqii walaalan axiid aczamtu almasiira bicazmi alxadiid ووداع دنياي قلب عنيد توجه طرفي لأرض اللسود توجه طرفي لأرض اللسود فيا أم لا تحزني لفراقي فإني مضيت لأرض الجهاد فهيا امسحي عنك دمع المعاقي فما سرت إلا لدحر اليهود فما سرت إلا لدحر اليهود فعذرا أبي قد عشقت الجهاد وديني دعاني لأحمل عبادة فجيش الصليب في البغي تمادى وأبناء ديني أراهم رقود وأبناء ديني أراهم رقود ويا زوجتي إن قتلت اصبري فإني شهيد بموت فخري سيغفر ذنبي ألا أبشري فربي غفور رحيم ودود فربي غفور رحيم ودود ويا إخوتي إن إخوانكم في شتى البقاع ينادونكم فهل ينفروا لي الوغى ما لكم رضيتم بهذا القنا والقعود رضيتم بهذا القنا والقعود لمن تتركون الأسارى لمن وقد قبلوا في سجون المحان وذاقوا عذاب الأشى والشجان ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما
gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gebagabaynay caalamulyoom sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا